horta marka ugu horeysa walaal hawsha gabadhayda ku dhacday wax qof arkay mooye qof kale looga sheekeyn kara maa ma garatay dhibaataduna qadar alloon bay ku dhacdaa ma garatay waa gartay gabadhayda saa'iide sheekh maxamed cabdi dhibaatadu waxay ku dhacday habeenkii jamcihii ee jimcadii habeen hore ay ka horreysay ma garatay waa gartay gabadha ninka ku dhuftay waa nin reegarow ah ma garatay nin agaasnaha ciidamada badda ah iyuuna u ahaa dooli gaadh ama darawal u ahaa ma garatay waa gartay gabadhi boosaasay joogeysay adeesadeed bay la joogeysay ninkaa fi waxay iska markaa dadkaa unde markaa dadkaas markaa iska un arkameelayoga iyo waxaasay ahaayeen ma garatay facebook iyo waxaa sawirada iyo dadkaa un ka wada hadlada ahaayeen ma garatay boosaase iyadoo joogtaa ayuu halkaa kala soo xidhay ma garatay gabadhii dee marka uga yimid ay isu yimaadeen markaa haddaba dee nin islaama oo dee xildhibeena oo maamula sideed buu isaga dhigay ma garatay ninkaas sida laleeyahay sida laleeyahay gabadha lagu tidhi markaa baabuurkan u yidhi xaafadii baa kugu geenayaa wakti markaa kii kii ah markaa soo gal ma garatay mar markaa wuxuu damcay ninkaasi rumayn buu iila yimid ma garatay hawsha iyadaa markii aan kala dagaalamay dagaalkii dhexdiisa dagaalkii kaga guulaystay bastoolada nabar weyn oo wadiga kaga yaalo markii hore ugu humaadiyey si uu igu bakringeliya ma garata waa gartay bastooladii muusan markaa igu dhufanina markii aan baqi waayey een hawshiina markaa haddaba ka diiday een caabiyey iyo bastoolad la soo baxay deedna gimeerkabuu sidaa sidaa sidaa igaga shaandeeyay bay tidi ma garata meeqa xaba ku dhuftay xabadda uu ku dhiftay cadadkeeda iyaduna ma garanayso annaguna ma garanayno laakiin inta xudunta iyo sinoolayda udhaxaysa ee intaasoo dhan baa banaan ma garatay waa gartay gabadha mayd ahaan buu baabuurkii oga tuuray ma garatay waa gartay moobilkeedii uu sawirkiisii ku jiray turkiyutigiiyo wixii iyo kabaheedii iyo dharkeedii wixii qiimaysnaa wuu qaatay ma garatay waa gartay markiiba boos wuxuu galay garowa ma garatay nimanka garowa jooga iyo nimanka boosaaso jooga ninkaa aada iyo aad bay u yaqaanaan ma garatay gabadhuna way taqaanaa oo sidaasay u sheegtay sawiri ciise iyo sawkiisaba way taqaanaa ma garatay xaaladaa iyadaa markay dhacday anigu waxaan joogay boohoodle halkaasaa laygu sheegay halkii baan baabuur ka soo kaxaystay laba habeen baan dhexdaa kusoo jiray oo roob iyo wax noocaasa aan ku hakaday garow waa soo galay habeenimadiiba ma garatay waa gartay isla waktigii markaan soo galay gabadhii tegay waxaan arkay gabadhan dhakhtarkan meesha la geeyey iyo qalitaankan la qalay iyo siday tahay meel da lagu geyn kara haya inayn ahayn ma garatay dadkii ehelka ahaa iyo wixayagii meesha isugu yimid waxaan u go-aansanay gabadha inay dhakhtar weyn loo dhigo diyaarad baanu soo saaray markiiba ma garatay waa gartay habeenkaan soo galay oo habeen barkii ah ilaa toddobada saacaan soo galay duhurkii dambe diyaaradda waxaan kasoo raacay eriboorka garowa ma garatay waa gartay afar kursi waan usoo kireeyey gabadha afar kursi yaan usoo kireeyey oo kursigii la arkaba boqol iyo lixdan uu yahay ma garatay hooyadeedii aniguna laba kursi baanu soo kiraysanay ma garatay waa gartay lixdaa kursi waanu soo kiraysanay diyaaradii ilaahay waa nagu soo nabadgeliyey eriboorkaanu ka soo degnay xamar ma garatay waa gartay markiiba ambalaas baanu dalbanay waanu waa naloo keenay isla waktigiiba emergency gabadhii isbitaalka digfer ee turkiga yaa la jiifiyey ma garatay waa gartay gabadhu adeer haddii aad i weydiisay siday wax ugu dhaceen qaabka waxshinimada ah ninka maafiyada ah ilaahayna ka xidhiir furtay xuquuqul insaanna aan eegaynin yaa dhibaatada u geystay ma garan
waa gartay dhakhaatiirtii xamar markaad u tagteen maxay idinku dhaheen
dhakhaatiirtii xamar dee markii aanu u tagnay kii u yimaadaba nimankii turkiga ahaa madaxay gacanta saareen ma garatay waa gartay
waxayna nagu dhaheen qalitaankan hore qaabkan oogu dhacay qaab dee markaa sidan loogu baahnaa ma ahayn bay dheheen ma garan
qalliinkii hore oo lagu sameeyey garow waa khaldanaa aa waa ku faham idinku adigu ehelkeedii gabadha eh, cid kaaga dhow ma jirto oo aabaheed baa tahay eh, haddii aada baarteen eh, wax hore haddii ay jiraan oo ka dhexeeyey labada qof ma baarteen mase jiraan wax ka dhexeeyey wax ka dhexeeyey oo gabadhu de noo sheegtay horta marka ugu horeeya xidhiirka gabdhaha iyo ragga dee ragga dadka waalidkii ma ogaan karaya ma garatay may ka sokow wadahadalkooda iyo sheekadooda wax kaloo xurgufa ma jireen may may may wuxuu ma jirine markaan baa isugu horreysay markaa uu de falxumadan oola yimin ma garatay birbiti ma jirin ma garatay waa gartay sababta iyadu maxay idinku sheegtay marka sababta keentay inuu gacanta ula tago oo gabadha uu ku dhufto xabadda maxay idinku sheegtay gabadha de waxay noogu sheegtay sababta oo waxaan u samaynhayo waa sabab waxshinimo ah oo xishood la-aana oo iimaan la-aana ma garatay waa gartay sababta haddii kan iimaan lahayn oosan xishood lahayn oo xuquuqul insaan uusan dhowraynin de xumaanta wuu kuga tallaabsadaa ma garatay taasa ku kicisay dee inuu xubintii bini aadamku uu xubin taranka la odhan jiray uu rasaas uu kaga dhameeyo qaabka uu caqliga uu ku keenaya ku jiray ma garatay waa gartay
gabadha dee inuu farxumeeyuu dabcan ma garatay oo uu kufsado de ma garatay waa ku fahmay waxaan rabaa waxaa dhinaca puntland xiriiro kala duwan idinla soo sameeyey ma jiraan cidse aada la xiriirteen oo hay-adaha sharciga iyo Anigu- eh, xaquuqda u dooda anigu anigu de odayga odaygii dhalay baan ahaa rag markaa gabadha la dhashay way joogaan buntland ma garatay waa gartay rag dee xaaladeeda siday ahayd xaqiiqadeeda ogaana buntland bay joogaan ma garatay raggaasi wuxuu anigu xirigo la sameeyey war ooma haya ma garatay adigu laakiin waxaad og tahay iyo cid kula soo xiriirtay midna ma jirto anigu intii marka halkan aanu nimid isbitaalka aanu nimid weriyaal fara badan iyo qoliyo xildhibaa xildhibaan xildhibaana ah oo dawladda federaalka ka socdo fara badani way u yimaadeen gabadha ma garatay waa gartay baraha bulshada iyo eh, eh, websaydyada iyo warbaahinta qaarkood waxay qorayaan in eh, gabadhan waxyaabaha kale fududeeyey ama in la beegsado eh, keenay oo dhibkan loo geeyay waxaa ka mid ahaa eh, waxay dhaheen deegaan ahayn marka la eego oo meesha way ku cusbayd oo qof deegaan ahayn xitaa ka soo jeeday ma ahayn taas ma aaminsantiin idinku waa aada iyo aad aad iyo aad baan kaaga jaharjinayaa ma garatay horta marka ugu horeeya gabadhu dhalasho ahaan iyo nasab ahaan waa gabadh reer kudhuwa ma garatay marka ku xigta reeabtigeedu waa dhulbahanta ma garatay waa gartay gabadhu reer qudubna dagaalkiisa weligeed maynaan arag waxay ku dhalatay guri dhulbahante ma garatay magaalada buuqoodna galbeedkeeda magaalo ku taallo qarare la yidhaahdo ku dhalatay ma garatay waa gartay sanadkan iminka sanadkii ku saddexaaday adeeradeed oo garowa degan yay u timid ma garatay iyadoo yar waa gartay adeeri waa shan iyo toban jir ma garatay waa gartay marka adeeradeed bay la joogtay oo garowa jooga ninkanna dildaantiisa garowaha way isku way ku arki jirtay ma garatay waa gartay marka adigu siday doontaba ha ahaatee intay de boosaaso joogto ma badnayn ma garatay
waa gartay waxaad iga warantaa maxay qaban jirtay faa'iza markii ay boosaaso joogtay gabadhu markay boosaaso joogtay dugsi qur-aan iyo macad waxbarasho iyo ku jirtay ma garatay guryaha adeeradeedna way joogtay ma garatay puntland maxaad ka filan kartaan marka hay-adaha cadaaladda iyo dowladda iyo garsoorka maxaa filanaysaan oo aad ku- ay kula tahay inay tallaabaha qaadi doonaan waxaanu ka filanaynaa de wuxuu ilaahay qadaro wuxuu ilaahay qadaro yaanu ka filanaynaa ma garatay marka ugu horeysa marka ku xigta de waxaanu ka codsanaynaa arrinta noocaasa cadaaladda ninkaa inay la hor keeno si markaa haddaba loo mariyo markaa haddaba cadaaladda loo mariyo oo gabadha dhibka uu u geystay ciqaabkeeda uu u muto yaanu ka codsanaynaa inay nagala howlgalaan oo wax nagala qasaan hadda xaggee joogaabaa laydinku sheega asagii markii ugu dambeysay anigu waan soo tegay waxaa la yidhi gaalkacayuu joogaa gaalkacayuu joogaa baa nalagu yidhi garowa wuu soo dhaaf marka dee dadkii uu la dhashay aabihii wuu nool yahay walaaladii way nool yihiin marka haddaba garoway joogaan ma garatay waa gartay ugu dambeyn maxaad ka codsan lahayd shacabka soomaaliyeed iyo eh, madaxda soomaalida hadday ku maqlayaan maxaad codsan lahayd baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay waxaan codsanayaa gabadha caafimaadkeeda in- inay wax igala qabtaan gabadha caafimaadkeeda caafimaad baa ugu daran gabadha caafimaadkeeda inay meel igula ogaadaan ay caawiso gabadha caafimaadkeeda iga caawiso hawshaas ay ku timid gabadha ay iga caawiyaan dadka islaamka ah iyo hay-adaha iyo dawladda iyo maamulka puntland intaba sidaasaan ka codsanayaa ma garan caafimaadkeeda markii meel igula ogaadaana ninka jaa'irka ah gacanku dhiibyaha ah sidii cadaaladda loo horjeeri lahaa inay igala shaqeeyaan intaasaan ka codsanaya